Guddoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Shabeellaha Dhexe Faadumo Cabdi Sangaab ayaa si qoto dheer uga hadashay doorka muhiimka ah ee haweenku ka qaataan geeddi-socodka nabadeynta iyo xallinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda. Faadumo Cabdi oo wareysi gaar ah siisay warbaahinta Isnaa ayaa sheegtay in haweenka gobolka ay door muuqda ku leeyihiin dhexdhexaadinta colaadaha iyo wacyigelinta bulshada.
wax badan maxaan ku raadayay sheeg nabadda hooyooyinku ayagaa ka shaqeeyaan waxa ugu yaroo ka shaqeeyaan waxaa kamid a gogol hadii la fidinayo ama la dhigaayo hooyaa dhigayso waxaan ku iri cunadii la cunaayay hooyaa karinayso geedkii la fadhiisanayo hooyaa haaqayso marka waxaaba intaasaaba ugu yarba inta ka badan oo la sameeyana maxaan ku raadayay oo annaga kamid aan nahay anigaa kula hadlaya guddoomiye ahaan aan qaybo badan ka qaatay xalinta khilaafaadka waana ku jirnaa laftirkeena maxaan ku raadayay waa wax weyn oo waxaan ku leeyahay lasoo dhaweynayo lana jecel yahay nabad helaa nolol helaa la yiri nabadaa naasli nuuga leh waxa ugu yar oo oo maxaan ku raadayay magaaladan hadda eh, gobolka shabeellaha dhexe ciyaal weero hooyooyinkiyaa maxaan ku raadayay qayb ka noqdeen sidii lagu xali lahaay hooyo kasta wiilkeeda ay ceshatay l- laba wiiloo istuuraas ama isdhagaxaynaysa ama isdagaalaysa haddii la arko waa la kala celiyaa ilmaha yaryarka oo iskuulka soo aadaya qaarkood waxaan ku leeyahay markay isdagaalayaan xaafadaha waxaan ku leeyahay dadka eh, isku dagaalaan iskaba daaya waxaan ku iri dadkii eh, colaadaha waaweyn oo ama israsaasayhaya qayb weynay ka qaataan Eh, maxay aheeday waa haddaa ogtahayba nabadda hooyooyinku aaday ugu maxay ugu howlan yihiin ugana shaqeeyaan Eh, waxaa ka dhisan degmadan jowhar maxay aheeday guddi nabadeed oo la yiraahdo tubta nabadda haweenaa ku jiro oo maxaan ku yidhahdaa ku kaleetooda jiro oo eh, tubta nabadda dad badan ay tababartaa jiro Eh, u n women daday tababareenaa jiro oo nabadda marka nabadda maasha allah si weynaa dhabdhabar haweenku uga yihiin ugana qayb qaatan Si kastaba ha ahaatee, haweenku waa laf-dhabarta nabadda, waxayna si toos ah uga qayb qaataan xallinta khilaafaadka bulshada.